ololaha tallaalka cudurka dabaysha ayaa toddobaadkan ka socda guud ahaan dalalka ku bahoobay igad kadib markii toddobaadkii hore aynu soo dhaafnay wasiirada caafimaadka dalalkaasi ay si wada jira magaalada gaarisa ee waqooyi bari kenya xadhigga uga jareen la dagaalanka cudurkaasi wararka la helaya ayaa sheegaya in deegaanada qaarkood ay caqabada ka jiraan wariyaha v o eda maxamed faarax shire ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan gaarisa inooga soo diray waalidiin fara badan ayaa waxay aaminsan yihiin qaadashada tallaalka cudurka dabeesha inay tahay mid saameyn ku yeelan doonto mustaqbalka caruurtooda waana inta badan waxay aaminsan yihiin tiro fara badan oo kasoo jeeda gobolkani doctor daahiye maxamed ducaale mudanaha laga soo doorto degmada dhadhaab ahaan jirayna madaxii ugu sarreeyey wasaaradda caafimaadka iyo hay-adda w h o dalkani kenya ka hortaga cudurada tallaalka u baahan oo v o e da wareysi gaara siiye ayaa sheegay in aysan jirin maado ka hortegi karto dhalmada oo ah inta badan dadka gobolkani waxay aaminsan yihiin oo ku jira maadooyinka laga sameeyey tallaalka cudurka dabeesha daawada looga hortago meel kasta oo tallaal uu ka jiro mar kasta waxaa iska dhaca aqabada yaryar dad waxaa jira iska fikrado khaldan ka dhadhacsan tahay dadkaana waxyaalaha ay suuqa galeen waxaa ka mid ah tallaalkan waxaa ku jira waxyaalaha dhalmada joojiya runtii horta waxaan u sheegi ummadda soomaaliyeed meelkaisoo joogaanba ama intana dhegeysanayso daawada loogu talagalay dhalmada inay kala fogeyso lama siiyo caruur yaryara waxaa la siiyaa un dadka waaweyn bolio waxa talaalkiisa waa jermis la dilay oo ka hortagna suubin ilmahana cudurka uusan ku dhicinin marka waxaan u sheegi ummadda soomaaliyeed meelkaisoo joogaanba warkaas waxba kama jiraan aniga dhakhtar baan ahay dowlad baan hoos joogna dad muslim baan nahay marnaba dadka wax wax u dhimi annaga ma noqonina kuwa raalli ka noqda waxaan u sheegi tallaalkan waa daawo loogu talagalay inay dadka ka celiso carruurtooda inaysan ku dhicin bolio wax ku jiro oon ahayn wixii loogu talagalana ma jiro shariifa sheekh axmed oon kula kulmay xaafadda iftin ee bartamaha gaarisa ayaa sidoo kale waxay aaminsan tahay in qaadashada tallaalka cudurka dabeesha ay tahay waxaysan dhaqan ahaan aaminsaneyn bismillaahi raxmaan raxiim magaciiya maxaa lahaa shariifo booliyooda waan ka hor imaansanna wax aan ka talnaan lama jirto sababta waxaa maba aaminsaninba booliyooda annaga maxaa laydinkugu sheega waxaana loogu sheegay inay cudurro ay qabto booliyooda oo saas aawadeed aanu aaminsaneen xanuun ay ka qaadayaan ilmaha marka ilmaha siiseen maxaad maqasheen maana siinin ilaakiin waan ka hor imaadsan shariifadda ayaa sidoo kale waxay aaminsan tahay haddii caruurteeda la siiyo tallaalkaasi inay saameyn dhanka caafimaadka ay soo gaarsiin karaan waa siday v o e da u sheegtay ilmaha qaar baa ku xanuunsan oo shuban ku dhici xanuun ka qaadi si aawadeed baan u diidnay booliyooda waa tahay dhakhaatiirta guryaha ma idinkugu keena markay guryaha idinkugu keena maxaa samaysaa way noogu keeneen oo waan diidnay waan iska celinay ma siina inaan ku dhahna ilmaha booliyo dowladaha ku bahooway igad ayaa jimcihii lasoo dhaafay xarigga kaga jaray magaalada gaarisa iskaashi ay ka wada samaynayaan la dagaalanka cudurka dabeesha dallaalkii ugu horreeyeyna xarigga ay kaga jareen wasiirada dowladaha dalalka igad ku bahoobay soomaali meeshay deganta ama soomaaliya ha noqoto ama rijinkan annaga hadda kenya aan ka deganay sida hadda garis wajeer mandera ama meelaha aan ku badana waddanka sida hadda nairobi iyo kilalka shanaad oo etoobiya iyo meelahaas oo kale iyo meelaha reer guuraaga u badanya meelahaas waxyaalaha ka jira waxaa weeye inaysan ka jirin adeega caafimaadka sidaa awgeed meelaha khatarta ugu badan ku jiraan oo macnaha cudurkan uu ka dallaaci karo waa rijinka sida aan sheegay marka sababaha awgeed khatartaasa jirta sidaa awgeed waxaa la tallaalaya kenya laba iyo toban county ay ku jiraan garis wajeer mandera lamu tanariva nairobi kitui machakos kiambu iyo iyo siolo laba iyo tobanka county waxaa loogu talagalay in la tallaalo laba milyan iyo siddeed boqol oo ilmood oo ka yar shan sano marka sidaasoo kalena soomaaliyana talaalkaas wuu ka dhici etoobiyana wuu ka dhici jabuuti iyo eritrean wuu ka dhici is leedahay marka hadda dadka soomaalida way qaadan karaan fariimaha idinku haddaad gudbinaysaan oo wax badan waa laga bartay culayska cudurkan dabeesha uu ku haya dadka
runtii maxamedow waan ku celin mar kale walaalayaal caruurta ha laga tallaalo bolio ha laga hortago naafanimo daa'ima waad aragteen ilmaha hadduu bolio ku dhaco uu naafumo waa naafanimo daa'ima marka ilmahaada oo heli karo lixdii saddexaad oofiyow oo si fiican ku kori karo waa nasiib darro haddii talaalkaasna uu ka baaqdo hadhowna cudurka uu ku dhaco haddana uu noqdo barles waxaan mar kale ku celin waxaan codsanay waalidiinta mas-uuliyiinta qof kastoo meeshu joogo tallaalkaas inay lagu dhiirageliyo ummadda soomaaliyeed malkasta jooga inay qaataan cudurka dabeesha ayaa markii ugu dambeysay gobolkani waxaa lagu arkay xeryaha qaxootiga dhadhaab sidoo kalena bullaacadaha magaalada nairobi ayaa sidoo kale baaritaana lagu sameeyey tusinaysay in cudurkaasi uu ku faafaya qeybo ka tirsan magaalada nairobi taasina waa markii ugu horreysay waxa dowladahan geeska afrika ay iskaga kaashanayaan qaab walba cudurkaasi looga hortegi lahaa maxamed faarax shire v o a garisa